سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxay ka mid tahay degmooyinka ku horumarsan xagga waxbarashada si gaar ah culumta sharciga degmadan waxay ka mid ahayd meelihii uu gaaray guddigii xamlada macan naxwal cilmi walmacrifa ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka salagle waxaa ka furan machadka qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya waxaana machadkan wax ku barta boqol iyo konton arday oo uu dhowaan qaatay ahna fatradii ugu horreysay ee machadka maadaama dhowaan uun la furay xarunta machadkaasi ardayda qurduba ee degmada salagle ayaa loo qabtay dowro qayb ka ah xamlada tanshiidiga ah ee shicaarkeedu yahay macan naxwa alcilmi waalmacrifa oo ah xamlo uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka laguna derdergelinayo madaarista iyo macaahidda ka furan wilaayadan si kor loogu qaado heerka aqoontooda sharci iyo tan maadi dowladuna waxay u socotay muddo saddex maalin ah duruustu waxay kala mid ahaayeen dowraadkii hore ee ardayda degmooyinka kale la siinayay waxaana la isugu geeyey howl ku dhex yaallo dhismaha machadka qurduba faraciisa degmada salagle waxaana dowlada loogu soo xiray masjidka alhuda ee degmada salagle dowladda ardayda waxaa dhinaca socotay dowro kale oo loo qabtay mucalimiinta ama barayaasha wax ka dhiga machadka qurduba faraciisa salagle si ay iyaguna uga faa'iidaystaan xamlada tanshiidiga ah ee sida weyn uga socota degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dhinaca kale inta ay xamladu ka socotay degmada salagle waxaa jiray bandhigyo iyo tartamo heer sare ah oo loo qabtay ardayda machadka qurduba kuwaas oo lagu qabtay bartamaha magaalada ayna soo xaadireen boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada salagle tartanka waxaa ku baratamayay laba majmuuco oo laga soo kala xulay wiilasha iyo gabdhaha wax ku barta machadka qurduba waxaana majmuucaadka loo kala bixiyey wiilasha oo moxamed cadda iyo gabdhaha oo umu camaare ah isjiidjiid kadib waxaa ugu dambeyn lagu dhawaaqay natiijada tartankii dhex maray ardayda majmuucaadka machadka qurduba ee loo kala saaray wiilasha iyo gabdhaha waxaanay sidaas guusha ku raacday majmuucada moxamed cadda ee wiilasha sida uu ku dhawaaqay guddiga tartanka majmuucat cadaa waxaa la weydiiyey sagaal su'aal su'aalihii la weydiiyey dhammaan way ka wada jawaabeen waxayna ka faa'iidaysu heleen hal su'aal sidoo kale majmuucad umu camaara waxaa la weydiiyey ayagana sagaal su'aal waxay toos uga jawaabeen siddeed su'aal waxayna ka jawaabi waayeen hal su'aal idan marka majmuucata maxamed cataa waxay heshay sagaal iyo toban darajo iyo majmuucata umu camaaran ayadana waxay heshay lix iyo toban darajo sidaa darteed guusha waxay ku raacday majmuucad maxamed cataa allahu akbar allahu akbar
intii lagu guda jiray daraasaadka uu guddigu siinayay ardayda waxaa jiray su'aalo la dhexdhigayay ardayda laguna bixinayay abaalmarino lacageed mid ka mida su'aalahaasi ayaana sidan u dhignayd waxaa sheegaysaa su-aasha u fiirsiya duulaanka dalkeenna hore lagu soo qaaday imse u qaybsamaa waa sheegaysaa kadibna waxaa sheegaysaa midka ugu khatarsan sababtuu khatartu yahayna waa sheegaysaa horta duulaanka laba waay laba waayo duulaan militari iyo duulaan maskaxdeed maasha allah mid waa militari mid waa maskax haya kee khatarsan duulaanka maskaxdeed muxuu u khatarsan yahay duulaanka waa militari waa la arki laakiin duulaanka
haya waa maskaxdeed lama arkaayo jazaaka allah khayr maasha allah haya ardaygaas waa ardayda qurduba dhigta dabca waa maqlaysiin sida uu u sharaxay jazaahu allahu khayran isagana wuxuu ku guulaystay lacag shan doolara jazaakum allahu khayran intaasaan kusoo gabagabaynaynaa walaalahan ilaah subxana watacaala ha barkee jazaakum allahu khayr guddiga waxbarashada machadka qurduba ee degmada salagle oo ka hadlayay gebagabada xafladda dowladda ardayda ayaa si gaar ah u bogaadiyey dadaalada mucalimiinta isagoona ardayda ku tirtirsiiyey inay dadaal dheeri ah la yimaadaan ardayda markaad tihiin fikraddiinnii iyo niyaddiinnii waxaad ku xisaabtamaysaan meesha la yidhaahdo jilib iyo salagle inta u dhexayso intii degmo a ku jirta inaad idinka aad kaalan koowaad iyo kaalan labaad kaalan saddexaad aad kaga qaadataan insha allaahu taas niyaddiina gashada wixii garab istaag ah amba xagga macallimiin ha noqoto amba waalidiin ha noqoto amba dhaqaalo macadka laga rabo ha noqoto insha allaahu taasna annaga ilaahay baan kaashinaynaa annaga ayaa u istaagayna insha allahu waana taaganay waana u istaagi doonnaa insha allahu howlaha baaxadda leh ee uu guddigu ka qabtay degmada salagle waxaa ka mid ah muntada u gaara haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada waxaana la siiyey duruus muhiim ah oo adduun iyo aakhiraba anfacaysa xiisaskii la siiyey ee ay haweenku qaateen waxaa qayb ka ahayd qisaska hooyooyin muslimaad ah oo ay taariikhdu xustay waxaana qisaskaasi laga keenay su-aalo muhiim ah oo lagu bixiyey abaalmarinno kulanka waalidiinta ayaa ka mid ahaa howlaha la xusi karo ee guddiga uga qabsoomay degmada salagle waxaana kulankaasi looga niqaashay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada maadaama bulshada reer salagle ay yihiin bulsho lagu ammaano inay muhiimad gaar ah siiyaan waxbarashada kulanka wadatashiga arrimaha waxbarashada magaalada waxaa ka qayb galay oo talooyinka horumarineed wax ku lahaa haldowrka bulshada magaalada sida culimada waxgaradka ganacsatada iyo haweenka waxay lajnadu soo jeedisay talooyin dhowr ah oo ku dul wareeganayay horumarinta waxbarashada deegaanka halka dadweynuhuna ay soo jeediyeen talooyin lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka waxaana la isla qaatay in la ballaariyo dhismaha uu ka kooban yahay machadka qurduba faraciisa degmada salagle inshaa allah waxaan xalqada tan xigta ku eegi doonnaa safar kale oo uu guddigu ku gaaray degmada xagar laguna derdergelinayay arrimaha tacliinta iyo howlihii allaah idinkii uga qabsoomay أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنام